بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما حذفت لامه وعوض عنها الهمزة في أوله muctal cayn baan ka bilaabaynaa muctalul cayn midka cayntiisu ay jiran tahay yacni waa muctalu cayn oo maxduufu laam ah waxaan kusoo dhex jirnay maxduufu laam soomaayn muctalul cayn waa maxduufu laam haddana caynta waa ka jiran yahay famun asluhu asalkiisa wuxuu ahaa fawhun uu ahaa markiisii hore famun marka miimtiisu ma shidhnaa waxaa khalad ah qofka inuu yidhaahdo famun oo miimta shido wa hada khaa waxay la mid tahay anoo idhaahdaa abun abun anoo dhaha wa hada khaطأ idan famun miimtiisu waa mukafafa ma shidhna ee famun ha dhihin asalkiisii marka wuxuu ahaa fowhun fadaasi waa faaulkelimihii wawduna waa caynulkelimihii haaduna waa laamulkelimihii haadii laamulkelimahayd ayaa la jaray ictibaaan iraadat الtakfiif haadii markii la jaray maxaa soo haray fadii iyo wawdii xarakaadka icraabku xaggee fuulayaan haddaba may la socotaan awal markii hore xarakaadka icraabku xaggee fuulaayeen laamulkelimaha haada ah haadii haddii la jaro xarakaadka icraabku xaggee fuulaayaan caynta oo wawda ah wawda marka waa xarfu cila waa meeshuu ku leeyahy muctalul cayn xarakaadka icraabku marka haddii wawda ay fuulaan wawdaas bacdamaa xarfu cilo ay tahay fa'duna maftuuxa ay tahay tanqalib alifan ilan qaacidadiiha gele idaa taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu qulibat ilcilatu alifan marka wuxuu noqonaa oo tanwiintii ay ka dambaydo tanwiinte isimkan isim mutamakina miyuusan ahayn oo tanwiin watay tanwiintii marka waxay kadib dhacee aliftii ka soo gadoontay waawda iltiqaa saakinayn baa dhacaa yuu ka dhex dhacaa aliftii waawda ka soo gadoontay iyo tanwiintii waa in la jaro marka alifta oo la yidhaahdo maxay fan maxaa soo haray fa'dii keliya xaraf mucraba marka inuu ka soo haro hal xaraf keliya xoogaa culaysaa ku jirta haddaba markii carabtu ay ha'dii ay jareen waawdiina ay ogaadeen in haddii sideeda loo daayo intay xadfanto fa'da keliya ay soo hareen ay wuxuu yidhaahdeen xaraf u adkaysan kara xarakaadka icraabka oo xaraf saxiix ah waawda aan ku bedelno markaasay miim ku bedeleen ila waa isku makraj labadoodee muxuu noqday markaas famun uu noqday calaa wasni un miimtaani waa caynulkelimihii waana munqaliba can waawin yani waawdiyaa lagu bedelay marka la rabo in loo nisbeeyo waxaa leeyahay famiyun aan leeyahay miimta sideeday u baaqiyaane iyo u nisbe xagga dambe looga daraa famawiyun in la yidhaahdana way dhici kartaa lilasli wa cadamihi biraddi lilasli asalka in loo celiyo wa cadamihi in aan loo celin labadaba haddaba fiiri famawiyun haddii la yidhaahdo famiyun waa mafhuumase waa la fahmaa waa la fahmay laakiin famawiyun miimtan maxaan dhahnay ay cibad ka tahay waawdiina waa keeneen haddana waawdii haddana waa keeneen maxaa marka meesha ku kulmay cibadkii mucawad cun waana naadir waay lilasli wacadamihi biraddi lilasli wacadamihi maa xudifat laamuhu wacuud cana alhamzatu fii awalihi midka laamtiisa la jaray hamze laamtaas ciwad ka ahna awalka la dhigay ibnun markiisii hore banawun ayuu ahaa banawun haddii uu ahaa waawdii laamulkelimahayd haddii la jaray maxaa ciwad ka ah awalka yaalla hamzo hamzada marka maxay ciwad ka tahay laamta maxduufada ah waawda banayuna waa la sheegay laakiin banawuntaasaa macruufa wa milu waxaa la mid ah ismun asalkiisii muxuu ahaay samawun فxudifat اlwaaw wacuuda canha lmزة fي أwal الkelima wahada madhabu man ismun markiisii hore inuu samawun u ahaa yaa qaba ya reer basro waxay leeyihiin isimka wuxuu ka yimid min الsumuwi wa huwa اlculuwu laakiin reer kufa maxay leeyihiin isimku xagee ka yimid min alwasmi oo ah calaamadda ayagu haddaba waxay leeyihiin hamsada awalka taalla waxay ciwad ka tahay maxay reer kuufa madhabkooda haddii la qabto ismun markaan idhaahdo min alwasmina laga keenay hamsada maxay ciwad ka tahay faa-ul kelimihii waawda ahayd oo awalka tiilayo la jaray madhabka reer basre marka wuxuu uga raajixsan yahay madhabka reer kuufo hamsada awalka taalla kelimaadka luqadda carabigaa inay ciwad ka noqoto laamta ayaa macruuf ah marka laamta la jaro inay ciwad ka noqotaa macruufa laakiin inay fa-da ciwad ka noqoto shay macruufa ma aha waxaana ka mid a ibnun hamsadaas way ciwad ka tahay waawdii laamta ukhtun tadaas way ciwad ka tahay laamtii la jaray hamsada ma ibnun a ula jeedaa naam ibnun banawun wa midlu ismun baa la mid ah waxaa leedaha daba banawiyun ayaa leeyahay maxaa la sameeyey waawdii waa la soo celiyey kadibna yaa u nisbiya xagga dambe laga raaciyey ibniyun in la yidhahdana waa dhici kartaa oo maxaa la sameeyey markaas inaan waawdii la soo celinin hamsadii sideeda baaqi ay u ahaato yaa u nisbaha xagga dambe laga raaciyo biraddi maxduufi maxduufka in la soo celiyo oo ah waawda aw innasabi calaa xaalihi bacda alxadfi marka waawda laga jaro kadib sidiisa in loogu nisbeeyo oo hamsadii ayadoo sideeda u joogtay oo nisbe xagga dambe laga raaciyo maa cudifat laamu wa cuwida canhu fii mowdici laam marka labadaba waa kuu bannaanta ayuu leeyahay kaasna waa kuu bannaaya kana waa kuu banneeye maa cudifat laamu wa cuwida canhu fii mowdici laam midka laamtiisa la jaray laamtaasna ciwad looga dhigay ta oo laamta booskeeda taalla ukhtun markiisii hore wuxuu ahaa akhawun mufradka saasuu ahaa soomaha mudakarka ah akhawun ayuu ahaa waawdii waa la jaray waxaana lagu soo bedelay ta ta'daani litaniif maaha ogaada ta u taaniif maaha wa innamaa hiya ciwadun can ilwaawi alatii hiya laamu lkelima almaxduufa uktun asluhu akhawun buu ahaa bintun asluhu banawun buu ahaa xudifat ilwaaw wacuud cana taa taadaas markay ciwad ka tahay waawda maxduufada uktun marka loo nisbaynaa akhawiyun aa la leeyahay cinda aljumhuur maxaa la samaynaa asalkeediyaa loo celina oo akhawun ah iyo nisba xagga dambe laga raacina ma fahamteen jumhuurta marka agtooda waxaa sawaa ah النسبة إلى أخ والنسبة إلى أخت waa isku mid أkhaوي a leeyahay لaakiن يونس isagu wuxuu leeyahay maya النسبة إiلىa أخi waa أkhaوي والنسبة إiلىa أkti waa أktiy uu leeyahay isag mid kasta sidiisuu ya نسبة xagga dambe ka raacina مdhب الجamاعة وu l bintuna waa banaوين عinda الجمهوur وبintiy عinda mن عinda يونس madhab اljamaaca xadfu taai taaday waa la jar wa radi maxduuf maxduufka in la soo celiyo maxduufkaasoo ah waawdii wa madhabu yuunus wuxuu yahay ijraau taa'i majra اlasli ta'da in la socodsiiyo xaraf asal ah booskiisa oo wuxuu leeyahay ukhtun ta'deedu waxay la mid tahay quflun laamteeda laamteeda sow sidiisa xagga dambe yaa nisba uga raacin maayo nafsu shay waayu le sidiisuu agga dambe ugu ibn maaliga marka wuxuu dhihi jiray wa bibnin binta wa biakhin uktan wabin wa bibnin binta wa yunus abaa xadfata saasuu dhihi jiray wa biakhin uktan wa bibnin binta wa yunus abaa xadfata yunus waa diiday yuri xadfu taataada in la jiro waa diiday annasab ilaa di lxarfayni laba xaraf haddii la rabo in wax loo tiiriyo laba xaraf markay ka suurtowdaa mucrabaadka mise mabniyaadka mabniyaadka wax ka maqan ma la ogaadayaa waa mawduucun calaa xarfayn labada xarafaa lagu dejiyey markiisii horaba marka macnaheedu waa mabni kam oo ah ismu istifaamkii ama midii khabariyada ahayd waxaa leeyahay kamiyun kamiyun in la yidhahdana waa dhici karta laakiin midda hore caan ah maxaa la samaynaa isimka marka la rabo in yaa u nisbe xagga dambe laga raaciyo waa inuu gaaro darajadii asmaada mucrabka ugu yaraan oo saddex xaraf waa inuu noqdo markuu ugu yar yahay ilaa nisbada waxaa iskale asmaada mucrabka ah nisbada waa qayb tasriifka ka mid ah asmaada mucrabka ah iskale isimkaana waa mabni laba xaraf soo kama koobna laba xaraf isagoo ayaa nisbe xagga dambe laga raacin maayo ee waa in saddex laga dhigo saddex see looga dhigi karaa laamta xarafka u dambeeyaan ujeedaa oo labaad waa in la tadciifiyo mid asaga lamida lagu soo kordhiyo kam marka in la yidhaha kamiyun kamiyunna waa dhici karta bitadciif اxarfi الثaanي oo miimta ah wahuwa mashhuur اlyowm bitaxriiqi اxarfi الثaanي xarafka labaad in la taxriiqiyo kamiyun la yihaahdo bilkasri min غayri taضciif ayadana waa banaanta ayuu leeyahay oo maxaa loo kasrinaa ayaa un isma xaraf ku horreeyuu noqday faa'ida qad tukhafafu yaau nasab yaau nasbaha in la fududeeyo way dhici kartaa kulaha qad tukhafafu in la fududeeyo way dhici kartaa yaau nasab bixadfi ixda alyaa'ayni labada yaa ood mid ka mida jaritaankeedana lagu fududeeyo yaau nisbaha waxaa yayd yaaun mushadada mukawana min xarfayn labadaas mid ka midaha la jaraa takfiifa ka imaanaa wa yucawadu canhaa yaadaas la jarayna waxaa ciwad looga dhigaa bialifin aliftaasoo qabla laami lkelima laamulkelima horteeda dhece yacni alif waaqica bayna cayn bayna cayni اlkelima wa laamiha caynta iyo laamta meel udhexda aliftaas dhece yaman haddaan rabo inaan wax u nisbeeyo maxaan leeyahay yamaniyun waa inaan dhaho haadaa huwa اlaslu laakiin waxaa dhici karta in la yidhaahdo yamani oosee ku dhacday yamaniyun yaa u nisbaheeda laba yaa-ood soo kama koobnaa labada yaa-ood midda hore maxay xarakaysan tahay saakina midda dambena mutaxarikada iska tuur maxaa kuu saaraa markaas middii saakinada ku dhawaaq yamani saasoo noqon maydo yamani saasay noqone ya-dii aan jaray oo mutaxarikada ahayd ciwadkeeda waxaan ka dhigaa alif aliftaas waa soo qaadanaa waxaan dhigaa bayna alcayni waalaam yaa cayn ah miimta yaana laam ah dhexdooda geli ku dhawaaq markaas yamani haddaba yamani waxaa loola mucaamalaa sida qaadin loola mucaamalo isim manquus uu noqonaa fii xaalati rafci maxaan leeyahay hada yamanin wa fii xaalaة اljari marartu biyamanin wa fii xaalaة nasb maxaan leeyahay laqiitu yamaniya saasaan leeyahay waa tii beytka ay ku jirtay cabdiyaquus oo uu lahaa watadxaku mini shaykhaة cabshamiya kaan lam tare qablii asiiran yamaniya waa tii uu lahaa yamani yamanin fii xaalaة الtankiir marka la tarkiib في xaalaة يعني وxuu la mid yahi ula jeedaa qaadin uu la mid yahay في xaalaة التنkيr شhaamin شhaamiyun شhaamiyun شhaamin muxuu la jeedaa lafdiga شhaam waa مkفف asalku wuxuu yahay شhamun شhamun caynulkelimuhu alif ma ahane waa hmda hamdo waaye hamdadaas saakinada waa fatxada ay ka horeydo markaan rabo inaan takfiifiyo maxaan samaynaynaa alif aan u bedelaa maxaan leeyahay shaamun ra'sun markaan rabo inaan takfiifiyo maxaan leeyahay raasun miyaysan ahayn ra'sun takfiifi bal raasun sha'mun takfiifi shaamun haddaba sha'mun haddii asalkeedii uu ahaa oo aan rabo inaan u nisbeeyo iyadoo sideeda yaa u nisbaha xagga dambe ka raacina maxaan leeyahay shamiyun saasaan dhahayaa yaa u nisbahaas midda dambe markaan ka jaro muxuu ii noqonaa shami saasoo ii noqon maayo ya-dii maxduufada ahayd waxaan ciwad uga dhigaa alif aliftaasoo aan dhigaa caynta iyo laamta yaa cayn ii ah hamzada yaana laam ii ah miimta hamzada iyo miimta dhexdoodan alif dhigaa ku dhawaaq markaas hamzadii oo saakinada ahayd oo caynulkelime ahaydna waa inaan fatxiyo limaada maxaan u fatxinaa alifaa bacdaha dhacday marka saa sukuunkeeda iska sii joogi mee si alifta loogu dhawaaqo aliftaasoo ciwadka ah maxay ya-dii maxduufada ahayd ku dhawaaq markaas maxaa leedahay shaami idan qaadi uu la mid yahay xaalatu rafcaha sha'aamin aan leeyahay iyo xaalatu jarka sha'aamiya xaalatu nasbaha sha'aamin sha'aamiyun sha'aami sha'aamin isimka marka wuxuu la mid yahay manquuska oo qaadin buu la mid yahay waaya taskiirkaan bilaabaynaa soo maaha ya ها ثم ayadii oo kale ay ka dhigeen shabahuuha biyaay qaadin yaada qaadiya ku shabaheen maxay ugu shabahayaan hayaada qaadin waxaan niqiinay soo ma ahayn inay tahay yaa saakina ah oo qablaha kasra saas ma ahayd mase ma ahayn isimka manquuska maxaa u dambey jiray ayb yaa nisbahan oo mushadadada ah laba yaa-ood soo kama koobnaa labadan yaa-ood midda saakinada haddaan reebno oo midii mutaxarikada ahayd aan xadafno yaa u nisbahana mar kasta maxaa ka horrey jiray kasro tushbiho ma tushbihuha tushbihu sidoo kale ula dhaqmaayo marka kaannaha yaa u qaadin intaa waa isla fahmay hay taskiirka waxaa ka qaadanaynaa maba maba haysan annaga النaسب بغayri yaaءn ha النaسب bغayri bغayri yaaءn iyadoo yaa nisba aan la isticmaaleyn in isimka wax loo tiiriyo calىa wasni facaal haddaba marka yaa nisbaha la iska dhaafo laba wasanaa la isticmaalaa nisbada midna waa faacil midna waa facaal labadaas baa la isticmaala waa nisbaa loola jeedaa calaa wasni facaal waxaa ka mid a hawaabun waa nisbatu ilaa thawb hawaab facaal soo maaha markiisi hora thawb soo ma ahayn facaal ah laga dhigay waa nisbatun ilaa bayci thawb waa ninka dharka iibiya khabaas min alkhubsiya laga keenay waa ninka e rootiga sameeya ma iibiya masuwaa sameeyaa waa ninka sameeya khabaas xadaad waa min alxadiida laga keenay xadaad waa ninka biraha tuma a cadaar waa ninka iibiya catarka aladi yabiicu اlcuطuur calaa wasni faacilna waa ku yimaadaa taamir lidi tamri waa ninka timirta haysta waa saaxibu tamri laabin lidilabani ninka haysta caanaha daaric lisaaxibi dirci waa ninka diraca leh diraca maxaa loola jeedaa birtii oo la gashan jirayoo hubka la la isaga difaaci jiray min shawaadi nasab nasabka ereyo shaad ah oo ku jira badawiyu nisbatun ilaa baadiyatin waa baadiyo oo wax loo tiiriyey walqiyaasu wuxuu yahay baadiyun oo baadawiyun nisbatun ilaa baadiya waa baadiye oo loo tiiriyey laakiin warkaan sax ma aha warkaan wuxuusan sax ku ahayn badawi nisbatun ilaa albadwi waaye ma aha nisbatu ilaa albaadiyati ma aha albadwu waa diddu alxadar magaaladana xadaraa lahaa baadiyahana badwiyaa la dhahaa ha ayb albadwu markaa haddii loo tiiriyo asalku waxaa in la yidhaahdo badwiyun in la dhaho miyaysan ahayn shaadku marka wuxuu ka imaanaa taxriiqu اlcayn meeshuu le marka nisbatu ilaa baadiyatin sax maahane waa nisbatu ilى اlbadwi waxayna ahayd in la yidhahdo maxay badwiyun in la dhaho marka shuduudka meeshuu ka gela waa meeshaas nisbatu ilaa baadiyatin maaha wاlqiyaasu baadiyun waa yaro baadawiyun haddi waa markii baadiye loo tiiriyo ee qiyaasku marka waa in la yihahdo badwiyun in la yidhaahdo nisbatu ilaa albadw haday tahay bisriyun nisbatu ilى اlbasra qiyaasku m walqiyaas wuxuu aha basriyun bifatxi اlba ila waa nisba ilى basra ilaa madiinat albasra moogta daayatu nisbatu ilaa tayin walqiyaas wuxuu ahaa tayiyun saas in la dhahay ahayd waa qabiilo qabaa'ilka carabta ka mid ah asalkeedii wuxuu ahaa dayi-un markeedii hore dayi-un sida aan soo marana qiyaasku waxaa ahaa yaadaas mushadadada ah in mideeda mutaxarikada oo haaniyada la iska turo oo la yidhaahdo tay-iyun saas in la dhaho saasaan soo marnay tay-iyun saas in la dhaho laakiin carabtu maxay yidhaahdeen taa-iyun saasay yidhaahdeen maxay sameeyeen ya-dii saakinada ahayd almaftuux maa qablahay alif u bedeleen markaasuu muxuu noqday taa-iyun waa iyadoo la yidhaahdo yowjalu yaajalu towjalu taajal waa iyadoo la yidhahdo oo kale waa luqad carabta macruuf ku ah cindahum hudaeliyun nisbatu ilaa hudayl qiyaaskuna muxuu ahaa walqiyaasu cinda sibuwey sibuwey keliya maana waa jumhuurtoo dhan nisba ilaa hudayl qiyaasku muxuu yahay hudayliyun ilan waa fucayl oo ta aan wadanin qurashiyun nisbatu ilaa quraysh qiyaasku muxuu ahaa qurayshiyun baxraaniyu nisbatu ilى baxrayn walqiyaas wuxuu lahay baxriyun maxaa dhacay waa mulxaq bilmuhanna ila waa musaman bihi laakiin musamahu bihiga musama almusama bihi waxaan soo marnay labadaba inay dhici karto calaamadda tasniya in laga jaro in loo daayo labadaba khuraasaaniyu nisbatu ilaa khuraasaan wa qaaluu waxay dhaheen khuraasiyun wa kursiyun marka khuraasaaniyu hadda shaad ma aha asagu waa qiyaaskii ee waxa shaadka waa khuraasiyun iyo kursiyun kuwaasaa shaad ah wowmaa labadoodaan dambe khaarijani can اlqiyaas shatwiyun nisbatu ilaa shitaa waxaad dhici karta nisba ilaa shitaa inaysa nisbatu ilaa ashatwa inay tahay waktiga xagaaga ah ashatwa la yihahda haddii sidaasay tahay shuduudka xaggee uga imaana taxriiqu اlcayn shatwiyun in la yihahday ahay walqiyaasu wuxuu yahay shitwiyun aw shitaa'iyun in la yidhaahdo shitwiyun ma idin qoran mise shatwiyun aa idin qoran shatwiyun inuu dha yahay ya ee shiinta kasradeedu ma jirto ayada waa in shiinta waa in la fatxiyo shatwiyun waa in la yidhaahdo qiyaasku saas waayo halkaan soo fiiriya waxaa kala jira shitaa iyo ashatwa waana isku mid labadoodu waa xagaaga haddii la rabo marka ashatwa in loo nisbeyo waa in la yidhahdo shatwiyun in la yidhaahdo haddii shatawiyun la yidhahdo taxriiqulcayna shuduudku ugaga imaanaa intaas keliya waayo laakiin annisbatu ilaa shitaa waa in la yidhahdo shitaa'iyun waa in la dhaho mafhuumaho raaziyu nisbatu ilaa ray wa samaahu suyuuطi min daraa'if nasab nasabka waxyaabaha cajiibka oo ku jiro ayuu ka mid yahay annisbatu ilaa madiinat array waa magaalo caan ku ahayd inay culimmada muxadisiinta iyo keyrkood ay ka soo baxaan hadda marka iiraan ay ka tirsan tahay ray markay u nisbaynaayeen ayay waxay soo ziyaadiyeen zaay zaayay soo ziyaadiyeen labadii yaa-ood oo ray ku jirtana midna alifay u bedeleen midna waa iska tuureen ray soo ma ahayn ra iyo laba ya labada yaa-ood mid ka mida alifaa loo bedelaa midna waa iska tuuraayaan markaasay booskeeda zaay keenaayaan ya nisbana xagga dambe ka raacinaya maxay noqotay markaas raazi idan arraazi waa nisba ilaa ayn ilaa array marwaziyu nisbatu ilaa marwa waa magaaladan caan ahayd marwa qiyaasku muxuu aha in la yidhaahdo marwiyun yaa nisbe xagga dambe laga raaciyo keliya sax maxay sameeyeen waawdii kadibkeeday waxay keeneen zaay markaas kadib ayaa nisbihii ay keeneen waligayri اlinsaani marwiyun aan leeyahay calaa daahirihi qaalu waxay dhaheen hawbun marwiyun meeshan wuxuu sheegaa wuxuu leeyahay waxaa kala duwan markii la rabo alahaaث waاlamtica وغayrihaa in magaalada marwa loo nisbeeyo iyo marka la rabo insaanka in magaalada marwo loo nisbeeyo waa kala duwantuu leeyahay qof insaan ah haddii la rabo marwo in loo nisbeeyo oo loo tiiriyo marwa ziyun aleh za lasoo ziyaadina laakiin haddii ay tahay dhar iyo wax lamid i alaab oo magaaladaas laga keenay marwiyun aa leeyahay calىa daahirihi mafhuum soo maaha wallahu aclam markaas